بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحنقول أحجن كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى casharkan waa casharka boqol soddon iyo toddobo waxaanuna ku sharaxaynaa oo weli ku dhex jirnaa su-aashii boqol iyo lix oo ashraadu saaca uu shiikhu ku tiriyey calaamadda toddobaad oo uu sheegay waxa weeye wa qowluhu uu yiri wa axaadiid riix ay al iimaanu in la rumeeyo wujuubu liimaan in la rumeeyo biaxaadiidi riix dabaysha soo baxaysa allatii taqbidu kula nafsin mu'mina taasoo qof walba oo mu'mina nafta ka qabanaysa laba xadiid baynu sheegaynaa oo arrintaas dabayshaas ku soo arooray xadiidu waa xadiidka abu hureyra oo imaamu muslim iyo wariyeen waxa uu yiri nabiga calayhi salaatu wassalaam oo xadiidka abu hureyra ka warinayo allah subxaana wa tacaala ayaa yabcathu wuxuu soo saarayaa riix dabayl buu soo saarayaa oo min alyaman xagga yaman ka imaanaysa alyan ka dabacsan min alxariiri xariirta ka dabacsan alyan waa waxa jilicsan wey oo xariirtu waa tan jilicsan macnaha dabayl xariirtaas ka wanaagsan oo ka dabacsan oo aad iyo aad u dabacsan ayuu allah subxaana wa tacaala soo saaraya markaasay fataqbidu way qabanaysaa nafsa kulli mu'mina qof walba oo ayay nafta ka qabanaysaa wa fii qalbihi mithqaalu darati min iimaan macnaha qof kasta oo mu'mina naftay ka qabanaysaa iyadoo ka gelaysaa waxa weye taxta aabaadihim meeshaa waxa weeye kilkilaha hoostooda iyadoo ka gelaysa ayay qof kasta oo muslima nafta ka qabanaysa taa xadiidkaasi taasuu tilmaamayaa waxaana leeyihiin culummadu waxa weeye sida xadiidka nawaas ibni samcaan uu tilmaamayo isagana oo imaamu muslim wariyey xadiidkii dheeraa oo calaamaatu saacati alkubraa tobankaba lagu sheegay ayuu waxa uu yiri markuu ka soo sheekeeyey dajaal nabiyullaahi ciisa inuu dilay ya-juuj wa maajuuj soo baxeen dhulka fasahaadiyeen ilaahay nabiyullaahi ciisa ilaahay baryey shimbiro loo soo dirayo kabacdi markaa ya-juuj wa maajuuj ay dhammaanayaan kabacdi markaa nabiyullaahi ciisa iyo muslimiintii ay dhuur ka soo degayaan buurtaa dhuur oo ilaahay marka hore ku amray xaris cibaadii biduur addoommadayda wixii mu'miniina isugu gee xaggaa iyo duur kabacdi markaas roob imaanayo iyagii shimbiro loo soo dirayo laga gurayo dhulkii ilaahay meesha ugu talagalay lagu daadinayo kabacdi roob imaanayo dhulkii oo dhan la dhaqayo nabiyullaahi ciisa ay soo degayaan iyo dadkii muslimiinta ahaa dhulka imaanayaan kabacdi markaa nabiyullaahi ciisa uu dhimanayo muslimiintu ku tukanayaan oo la xabaalayo sidaa markii lagu jiro ayaa kabacdi markaas ilaahay wuxuu soo dirayaa dabayl ayuu ilaahay soo dirayaa xaggaa yaman ka imaanaysa markaasay qabanaysaa qof kasta oo muslima nafta ka qabanaysa waa dhimanaya fa yabqaa shiraaru lkhalqi buu markaa nebigu yidhi waxaa soo haraya oo dunida ku soo haraya shiraaru lkhalqi kuwii ugu khayr daraa oo ugu shar badnaa khalqiga ilaahay abuuray macnaha koomka oo dhan qof muslima ku harimayo xilligaa waxaas dabayshaasaa meeshuu joogaba walow buuraha uu galo dabayshaasaa ka daba tegaysa naftay ka qabanaysa waxaa haraya markaas buu yidhi nabiga calayhi salaatu salaam fa yabqaa shiraaru lkhalqi waxaa haraya kuwii ugu shar badnaa khalqiga ilaahay abuuray yatahaarajuuna ka tahaaruj lxumur buu yidhi nabiga calayhi salaatu salaam iyaga oo is-orgeynaya oo isku fuulfuulaya dariiqa sida dameeruhu isku fuulaan oo raggii iyo dumarkii aan kala xishoonayn oo nin walba halkaas waxa weeye naag maraysa markuu arko uu iska fuulo iyaduna iska ogoshahay sida x- xayawaankaas oo kale bay noqonayaan oo ay nooca noqdaan ilaa axaadiista qaar kale tilmaantay kooda ugu xishood badan baa wuxuu ku oranayaa wareedha luuqa iyo meelaha maa la tegtid oo naga qarisid kule haddaa fuulaysid heerkaasay gaarayaan markaasaa shaydaan baa u imaanaya sanamyadii bay caabudayaan facalayhim taquumu saaca buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam kuwaasaa marka qiyaamuhu ku dhacaya marka halkaa waxaa faa'iide ah oo cadiima waynu ogaanaynaa qiyaamuhu marka uu dhacayo wax muslim ah dunida kuma noola wax muslim ah dunida kuma noola laakiin dabayshaasaa dhammaynaysa inta dabayshaasi aynan imaan ka hor muslimiintu waa joogaan oo waxa weeye xaqi waa taagan yahay oo ilaahay baa la caabudayaa walow qiya ay dhaceenba ashraadu saacati lkubraa in badan ay tagtay haddana waxa weye dadkii mu'miniinta waa joogaan oo qiyaamihii weli ma dhicin kuwaasaa marka nebigu wuxuu yidhi facalayhim taquumu saaca kuwa ayay ku dhacaysaa qiyaamuhu waa dabayshaa markaa yaman bayna ka soo baxaysaabay axaadiistu tilmaamayaan wuxuu tilmaamayaa imaamu nawowi uu leeyahay waxay axaadiidtaa ku tusaysaa xadiidka markuu sharaxaya laa tasaalu daa'ifatu min ummati Eh, ummad kooxdayda ka mida ka zuuli mayaan ummadayda koox ka zuuli mayso xaqa ku taagan ilaa iyo waxa weeye eh, eh, eh, eh, qiyaamaha ay qurba qiyaami saaca dabayshaa inta ay imaanaysa ka hor muslimiintu waa joogayaan walow nabiyullaahi ciisa ha dhinto markuu dhinto aasaan kabacdi muslimiin baa sii jooga aakharka ugu dambeeya dabayshaasaa loo soo dirayaa oo dhammaynaysa markay dabayshaa dhammayso ayaa markaa dadkaa sharka badan oo gaalada oo mushrikiin oo sanamyadii caabudaya oon xishoonayn ayaa qiyaamihii ku dhacaya markaa taas ayay axaadiistu marka caddaysay wa marka saas wuu ishaaraya laakiin tobanka calaamadoodoo waaweyn kuma jirta dabayshaani tobanka calaamadood waa duluucu shamsi min maqribiha waa soo sharaxnay waa khuruuju daaba waa dajaal soo bixidiisa waa nuzuulu ciisa waxa weeye waa Ya- yajuuj wa maajuuj waxa weeye markaa wa dukhaan iyo saddex khasfi oo dhulka la isla goynayo iyo naar ugu dambaysa wa aakhiru daalika naarun sida inoo imaan doonta marka dabayshaani waa ka duwan tahay laakiin xilligaa dambay iyaduna imaanaysaa oo waxa weeye ee saasuu marka shiikhu u sheegay oo waxay la mid tahay dee xilligaas ay calaamaatu saacati lkubraa dhacayaan ee calaamado yaryaroo ku dhex jirana waa jiraan oo calaamatu calaamaatu suqraa baa waxaa loo qaybiyaa saddex qayb tagtay oo la arkay iyo qayb haddaba joogta oo maalin walba aynu arkayno oo waxa weeye sidaa in diinta laga tegayo dumarka qaaqaawan waxyaalo badan uu nebigu tilmaamay iyo qayb aan weli imaanin marka qaybta aan weli imaanin bay ka mid tahay oo aakhiru zamaanka imaanaysa oo qof walba oo mu'mina nafta ka qabanaysa bal insha allah markaa calaamadaha kaloo inoo harayna eh, khusuufkii iyo naartii baa inoo haray iyagana waa sharaxaynaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin